asalaamu calaykum waa amaal haybe oo kula ku soo dhowow xalqad cusub iyo xidhiidhada nolosha maanta xalqaddeenani waxay noqon doontaa xalqaddii labaad amaba qaybtii labaad ee dhaqamada aan fayoobayn waxaynu badanka aragnaa in tusaale ahaan hadduu qof xanaaqo faamiliga dhexdiisaba hadduu qof xanaaqsan yahay in qofka xanaaqa iyo culayskaa haysta dushiisa laga arki karo oo qofka markaad aragtid wejigiisa iyo waxaa laga yaabaa dhaqamada qaar uu samaynayo amaba inuu hadalka aanu soo celinayn ay tahay waxaynu ku garan karno hebel amaba heblaayo way xanaaqsan tahay waxbaa dhacay amaba culays xaalad bay ku jirtaa oo culays baa soo waajahay marka maadaamaynu awood u leenahay in qofkii oon inoo sheegin mararka qaar aynu garan karno culayskan qofka haysta amaba dareemadan culusee uu dareemayo taasi mararka qaar waxay keentaa in qofkii kale amaba qofkan culayska dareemaya uu aamino amaba uu is idhaahdo xanaaqaaga iyo culayskaa ku haysta waa wax dushaada laga arkayo oon u baahnayn in aad ka hadashid amaba aad sheegtid haddaad u fiirsato faamiliga dhexdiisa hooyadu maalintii xanaaqsan tahay waxaad arkaysaa in ubadku ay si ka duwan sida maalmaha kale ay u dhaqmayaan waayo waxaa laysku dayayaa intaa ay hooye xanaaqsan tahay in aan qaladaad la gelin waayo waxaa dhici karta in dulqaadkeedii hore aanu la mid ahayn maanta amaba ma garanaysaye markay xanaaqsan tahay iyo marka kale ayayna isku dulqaad lahayn horena waynuga soo sheegno waxaynu nidhi qofku marka uu dareemada culus dareemayo runtii awoodda amaba dulqaadkiisu way isdhintaa waxyaabo badanuu markii hore uu u dulqaadan jiray ayuuna awood u yeelan inuu u dulqaato marka waxaad arkaysaa ubadkii oo kala gabanaya waxyaabo beriga hore ay samayn jireen aan samayneyn taasi markaa maxay qofka tusaysaa ubadku amaba dadku markay sidaa kusoo kareen waxay qof kastaba waxaa laga yaabaa inuu haysto amaba dadka badanku ay haystaan aaminaad ah in markaan culays ku jiro amaba xanaaqsanahay dee dhaqamadayda laga garto taasina markaa meesha waxay ka saaraysaa in uu qofkii ogaado inay tahay mas-uuliyaddiisa in marka uu culays ku jiro marka uu xanaaqsan yahay maalmaha qaar howlaha qaar ku furan yihiin ay tahay in uu isagu sheegto oo uu dadkii kale la wadaago laakiin aanu dadka ka aaminin uun culayska ay haystaa inay tahay wax dadka kale ay tahay inay ogaadaan oy ka warqabaan waayo dhaqamadaydii hore sidii hore ma aha markaa taasay mararka qaar markaynu faamiliyada ka nimaadno aynu isku daynaa amaba laga yaabaa ay xidhiidhada qaar aynu soo dhex gelinaa waxaad imaajin garaysataa dad iminka nolosha ku midoobay oo guurkii iminka bilow yahay oo qofkii xanaaqsanaa maadaamuu qaab noocaasa wuu u soo koray aanu runtii ka hadlayn culayskaa haysta waxaa laga yaabaa qofkan xanaaqsan in qof kaloo faamiligaa intuu la hadlo amaba qaab uu ula hadlo marka uu qofkani u dulqaadan waayo marka qofkan xanaaqsanna marka uu u falceliyo amaba uu u hadlo qaab qofkan kala dhaawacaysa oo dhib u geysanaysa hadhowna marka qofka lagu idhaahdo maxaad waxaa u samaysayna uu isticmaalo amaba uu cudurdaar ka dhigto waan xanaaqsanaa maantay howlo badnaa igu furnaayeen sidaasaan hadalkaa u yidhi sababtaa awgeed ayaan waxa u sameeyey marka taasi maxay keentaa waxay keentaa inuu qofkii uu ka saaro qaybtii ahayd amaba aanu garanayn amaba aanu aaminsanaynba inay mas-uuliyaddiisa tahay inuu dareemadiisa uu ka warqabo marka hore qofku inuu garan karo markaan xanaaqsanahay maadaamuu dulqaadkaygu hooseeyo waxa laga yaabaa markaan arko qof raba inuu ila kaftamo inuu rabo waqti ila qaato waxa laga yaabaa inaan tahay mas-uuliyaddeeda inaan u sheego qofkaas maanta ma awoodo maanta ma awoodo inaynu waqtigaa adooniso wada qaadanno waayo waxay haysta culayska iyo culayska maanta ma awoodo inaan waxa kuu soo qabto waayo hawshaasaan ku jira marka halkii uu qofku uu odhan lahaa uu mas-uuliyadda saari lahaa dadka kale inay ogaadaan markuu xanaaqsan yahay markuu culays amaba culays uu dareemayo waxay tahay in uu ogaado in ay isaga tahay mas-uuliyaddiisa markaa dhaqamada aan fayoobeyn mid ka mida waxa weeyaan inuu qofkii markaa ogaalkaasi uu ka maqan yahay uu qofku leeyahay amaba uu aaminsan yahay dee waxa markaan xanaaqo aan sameeyo ma aha wax ulakaca ma aha waxaan ogaan u samaynayo ee cadhada iga keenaysa tusaale ahaan haddaynu dib ugu noqonno dadkii iminka marriageka amaba guurka bilowga ah iskugu yimid ee laga yaabo qof kastaba dabeecad gooniya uu leeyahay dhaqamadaasi waxay ku noqotaa qofka kale shock amaba qofka kale inuu isdhaahdo qofkani maba ahaba malaa qof aad isfahmi doontaan nolosha markay ubad soo koraan waxaa laga yaabaa dhaqamadaada adiga kula fududi in qofkan kale ay ka fikir siiso uu ama uu wax ka eegayo long termka wakhtiyada soo socda mustaqbalka qofka sidana markuu xanaaqo aniga igula dul dhacaya amaba hadhow markuu culaysyada dhabtii soo koraan ee awlaad timaado talow siduu u dhaqmi doonaa marka dhaqamada haddii aad adigu og tahay in aad dhaqan noocaasoo kale aad leedahay oo markuu cadha kugu dhacdo amaba culays aad dareentid aad tahay qof ubadkiisa mararka qaar ku xanaaqa mararka qaar dila oo magaranaysaye cadhada iyo dulqaad la-aanta awgeed ciyaalkiisa magaranaysaye dila amaba canaanta amaba dadka kale si adag ula hadla waxaad ogaataa intaasi ay tahay wax xidhiirka adiga iyo ilmahaaga amaba adiga iyo sawjkaaga amaba sawjadaada adiga iyo asxaabtaada adiga iyo aabbaha iyo hooyada iyo walaalada iyo dadkaad isla shaqaysaanba waa wax runtii saameyn aada ku leh waxaanan kugula talin lahaa in aanad dayalsan dabeecaddan inaad leedahay kaama dhigayso qof xun laakiin waxa muhiim ah in maanta haddaad og tahay ay tahay inaad tallaabooyin qaadid si marka aad cadho dareemaysid aad runtii mararka qaar aad qofka horeba uga sheegtidba waxaa laga yaabaa dadka qaar baa xilli dambaan teese kaa soo garaacaan ballama kula samaysan kara adigoo marka horeba culays ku jira halkii aad laga yaabaa aanad ka qaban lahayn amaba maalmo dhan aad ignoorgarayn lahayd waxaa ka fiican inaad tidhaahdid waxaan ma awoodo xaalad noocaasaan ku jiraa amaba qasab maaha mararka qaar inaad wax kastood ku jirto sheegtid laakiin muhiimadda waxa weyaan inaad qofkan kale aad isagana aad xaqiisii ka soo baxdid cadhadaad dareemayso micnaheedu ma aha inaad qofkan kale xaqiisii aad lumisid waayo maanta markaan cadho aad aad dareemayso qof kale kula dul dhacdid amaba hadal qallafsan amaba waxyaaba qofkani uu kaaga bartay aad samayn weydo runtii una sheegi weydo oo aad ka gaabsatid qofkan ayaad niidskiisa iyo baahiya uu leeyahay aad runtii meesha ka saartay sidan hore usoo sheegnayna xidhiidh kaste amaba xidhiidhadoo dhan waxay ku dhisan yihiin in qofba qofka kale baahidiisa uu daboolayo dhinac kale haddaynu ka eegno dhinacaha saawaha iyo markay rabaan dadku inay isbartaan si marka uu qof kastaba uu u helo ciddii uu rabay ee uu rabay inuu nolosha la qaybsado dabeecadahanoo kale way soo ifbaxi karaan oo waxaa dhici karta in uu qofku mararka qaar uu isagoo cadhaysan hadallada qaar uu si uu idhaahdo marka qofkana maadaamo xidhiidhadu maadaamay inta laysku jiraa ay kala duwan yihiin oo dadka maridka ah amaba dadka isqaba waxa ka dhexeeya amaba closeness-ka iyo connectionka ka dhexeeya isku mid ma aha dadka aan isqabin waxaa laga yaabaa qof aad dabeecadihiisa iyo dhaqamadiisa iyo siduu kuula dhaqmayo aad u bogtay ood rabtid inaad mustaqbal la wadaagtid ood runtii baranaysid ayaa laga yaabaa dabeecadaad leedahay in ay kaa fogayso waayo qofkani wuxuuse odhanayaa qofkan iminka adigoo dibadda aad ka joogtid aad isku aamini la'dahay oo sidaa kuula dhaqmaya berri markaad guri wada gashaan siduu kuula dhaqmi doonaa marka rag iyo dumarba waxaynu u baahan nahay inaynu ogaanno ma aha uun ciddaynu nahay iyo lacagtaynu haysanno amaba mansabkaynu haysanno iyo shaqooyinkaynu haysanno ma aha waxa keliya ee qofka qurxinaya dabeecadahaad leedahay iyo dadka sidaad ula hadashid markaad culayska dareemaysid sidaad adigu mas-uuliyadaha qaar aad naftaada mas-uul ka tahay aad u qaadid waa waxa qofka shakhsiyaddiisa qurxisa marka maadaama waxyaabahaasi yihiin waxyaabaha shakhsiyadaada qurxinaya kuu soo jiidi kara qof isaguna sidaasi la mida naftiisa ka mas-uula garan kara xiliyaday tahay in amaba qaababka ay tahay in uu u hadlo xiliyada qaar iyo muhiimadda ay leedahay qofku inuu ka hadlo culaysku dareemayo qofka isagu dhaqamadan fiican raba inuu ku sifoobo isku dayaya inuu barto oo noloshiisa wax ka bedelo iyo dhaqamadiisa waxaad jaanis u helaysaa in aad heli kartid amaba aad runtii aad la kulmi kartid qof isaguna sidaasoo kale ah laakiin haddii marka horeba qofku aanu ka warqabin dabeecadihiisa waxaa laga yaabaa cid kastoo kaa soo baxda kaa soo horbaxda inaanad macal awood u yeelan inaad fahmi kartid dabeecadahay leeyihiin siday hadhow idiin saamayn doontaa marka adiga laftaadu haddaad dibadda ka joogto amaba aad hadda ku jirtid inaad magaranaysaayey raadisid ciddii aad mustaqbalka la wadaagi lahayd nolosha waxyaabaha ay tahay inaad ogaato waxa weeyaan wanaaggan iyo dabeecadahan fiican ma aha inaad dadka uun ka rajaysid inaad dadka kale ka filatid dabeecad kastood qofka kale ka filanayso waa inaad marka hore adigu ku sifowdid sidaas lamida xidhiidhada saaxiibtinimada amaba dadka asxaabtaa ka dhexeeya waxaanaad qofka kale ka filanaysid ee dabeecado fiicana amaba qaab fiican in lagula dhaqmo adiguna waa inaad og tahay in aad keenaysid amaba qofkan kale aad u muujinaysid dabeecad kale amaba dabeecadaha aan fayoobayn ayaa ah in uu qofku kala duwanaanshiyaha iyo ra'yi ahaan iyo waxyaabaha qaar in lagu kala duwanaado oo mararka qaar qof kastaba uu sheegto waxyaabaha uu aaminsan yahay amaba layska hor yimaado oo ra'yi ahaan laysku khilaafo inuu qofkuu arko inay qalad tahay dadka qaar waxay aaminsan yihiin in ra'yi ahaan marka lagu kala duwanaado ay tahay qofkan kale inuu ogaan waxan uu u samaynayo inuu ogaan uga soo horjeesanayo taasina marka ay ku keento inuu qofkani moodayo qofkani inuu ogaanu canaadayo qofkani inuuna ixtiraamahayn marka taasi waxay ku keentaa in maadaama qof kastaba dee nolol gooniya uu ku soo koray oyna noloshu ayna isku mid ahayn yaraantii qof kastaba fikirkiisa iyo afkaartiisa iyo waxyaabaha qaar wuxuu ka aaminsan yahay waxaa laga yaabaa inay kaa duwanaato waxaa laga yaabaa qaar inaad iskaga mid noqotaan qaarna inaad ku kala duwanaataan adiga markaa qofka aan dabeecaddan anfayoobin leh amaba ku sifoobaa waa qof ay ku adag tahay inuu arki karo qof uu rabo amaba qof ay isku dhow yihiin inuu ka ra'yi duwanaado taasina markaa dareen ahaan culays ku keento oo markaa uu u turjunto amaba uu u turjumo qaab khaldan oo ah qofkani waxaan ogaan buu samaynayaa ra'yigaagan aad u sheegayso ee saxda ah waayo qofku markan uusan u hadlayo wuxuu aaminsan yahay inuu isagu ra'yigii saxda ahaa amaba aydiyadii saxda ahayd uu hayo ogaan buu markaa qofkani uga hor imanayaa qofkani maaha qofku qadarinaya marka thoughts noocaasa qofka maskaxdiisa ku soo baxda wuuna diidaa amaba wuu xanaaqaa markuu arko in laga ra'yi duwan yahay weliba qof kasta ma aha ba dadkuu rabo ee uu jecel yahay ee u dhow markuu arko inay ka ra'yi duwan yihiin wuu tirigargaraysmaa amaba arrinkaasi wuu cariyaa taasi markaa qofku waxay ku keenaysaa in uu qofkii markaa maadaamau dad cid kastood barato ay kala ra'yi aad kala ra'yi tihiin inuu qofkii runtii dadka amaba xidhiidhadu ay noqdaan xidhiidhada dadka kale uu la leeyahay ay noqdaan qaar aan fayoobeyn amaba runtii qaar aan micno badan noloshiisa kusoo kordhin xidhiidhada aad dadka la leedahay hadduu yahay mid aan runtii baahiyahaaga aan la daboolayn hore kaaga burburaya amaba dadka intaad maanta isbarataan bari kala dhaqaaqaysaan waa wax culays adiga uun kugu soo kordhay marka waxaad arki kartaa qofkani wuu yeelan karaa dabeecaddan waxaana laga yaabaa inuuna garan karin maca maxaan san ugu dareema oo waxay tahay mar kasta waa aniga idhaahdo waxa weeyaan korniinkeenii waxa weeyaan dhibaatooyinka qaar aynu soo marnay ayaa habfikirka noocana ina siiyey amaba aaminaadda noocana laakiin adiga ayay tahay markaad ogaatid amaba aad ka warqabtid inaad sidan u fikirtid amaba sidan aaminsan tahay inaad challenge garaysid oo mararka qaar lagaa ra'yi duwanaado aad qofka kala dhegaysan kartid oo wax laga yaaba dareemo badan oo culus baa soo ifbaxaya oo ah qofkani kuma dhegaysanayo kuma qadarinayo waxyaabaha la mida laakiin aad tiraahdid oki may waxaan isku dayayaa inaan qofkan dhegaysto wuu iga ra'yi duwan yahay waxaan rabaa inaan maanta ay noqoto maybe maalinkii kuugu horraysay eed qofkaa ra'yi duwan aanad ka falcelin amaba aad isku daydo inaad dhegaysatid wax kasta gudaha aad ka dareentid laakiin ugu yaraan qof kale ra'yigiisa inaad u fiirsatid hadalladuu leeyahay sababaha amaba sababaha uu isticmaalayo ee uu arrinkan ku sababaynayo taasi qofka maxay samaysaa wax kastood baratay meel bay ka bilaabmaan soo dabeecaddan aad baratay maadaamuunad ku qanacsanaynod og tahay inayna fiicnayn waxaad isku dayi kartaa in aad dabeecaddii fiicnaydeed rabtay aad adigu bilowdo tan waxaa laga yaabaa waxaa ku soo bartay nolosha iyo wakhtiyo badan oonad wacyigaagu kornaanu sarrayn oo aad waxyaabaha qaar si fudud aad ku qaadanaysay laakiin maadaama imika wacyigaagu sarreeyo amaba aad wax fahansan tahay adigay tahay inaad dib naftaada aad u tarbiyadayso waana waxyaabaha runtii mararka qaar qofka challenge ku keenan inuu qofku isleeyahy sidan baa nahay soddon jir baa nahay afartan baa nahay konton jir baa nahay waxba kama qaban karo weligayba san baan soo ahaa laakiin da'daa doonto jir qofku wuxuu awood u leeyahay inuu isagu naftiisa ku tarbiyadeeyo dabeecado cusub iyadoo lafteeda taa lafteeda ay tahay qofku inuu ogaado inay wakhti qaadanayso laakiin waa waxaad nolol maalmeedkaaga samayn kartid runtii aanad arki kartid inay tahay waxaad samayn kartid amaba waxaad ka soo bixi kartid dabeecadda saddexaad waa dabeecadda lagu tilmaamo in qofka ay ku adag tahay inuu qofka kale time siiyo amaba uu ogolaado inuu wakhti isagu qaato keligii xidhiidhadu aad bay runtii u kala duwan yihiin haddaan soo qaato xidhiidhka asxaabta dhexdooda ka dhexeeya waxaa laga yaabaa dadka asxaabta qaar amaba dadka qaar inay aaminsan yihiin in runtii ayna fiicnayn qofku in uuna asxaabtiisa aanu la joogin inay tahay hadduu baxayo inuu asxaabtiisa raaco oo uu mar kasta la socdo haddii la arko qof goonni u fadhiya in la moodo inuu qof cidlo yacni cidloonaya qof aan cid haysan inuu yahay qofkaasi marka haddaad u fiirsato waxaa laga yaabaa in dadka qaar ay ka xanaaqaan amaba ah, saaxiibtinimo badan ay ad dhibaato ka soo gaadho inuu qofkii kale inuuna inuuna qof ka midii qofka kale u ogolaanayn inuu dad kale samaysto amaba asxaab kale samaysto amaba isagu inuu keligii waxyaabaha qaar qabsado oo laga dhigo connectionkaas amaba xidhiirkaas inuu yahay wax badanka amaba inta badan laysla joogayo oo laysla qaadanayo sidaasi lamid a haddaynu usoo noqonno xidhiidhada marka faamliga dhexdiisa in mar kasta la moodo in qofku uu ubadkiisa iyo faamligiisa iyo aabbihii iyo waalidkii uu mar kasta ka ag dhowaado inay tahay wax fiican amaba sifo amaba dhaqan fiican oo qofka haddii la arko isagoo waxyaabaha qaar naftiisa u samaynaya amaba keligii samaynaya in loo arko inay tahay qof dadka ka dhex baxsan qof runtii aan time iyo wakhti gelin faamligiisa iyo ehelkiisa iyo dadkanuu jecel yahay taasina qofka ay culays ku keenayso waayo qofkan raba inuu wakhti naftiisa la qaato amaba saacad ha noqoto amaba dhowr saacadood ha noqoto intay doonto ha noqoto waa wuxuu isagu u baahan yahay si uu isagu markaa u soo qaato enerji badan uu markaa hadhow enerjiga fiican u soo qaatay uu dib ugu soo celin karo xidhiirka tusaale ahaan haddii waalidka aynu ka hadlayno badanka waxaynu aragnaa in hooyada laga dhigo goolkeeda keliya amaba hadafkeeda keliya inuu yahay ubadkeeda iyo gurigeeda waa sax oo qof kastaba wuu garan karaa in waalidka amaba hooyadu mas-uuliyadda ay tahay mas-uuliyad ay iyadu leedahay laakiin hooyadu inay wakhti nafteeda siiso kama dhigayso hooyo aan fiicnayn hooyadu inay ka fikirto caafimaadkeeda maskaxeed siday u fiicnaysiin lahayd oy mararka qaar wakhti la qaadan karto hooyooyinka kale amaba dadka kaley jeceshahay si ay iyadu u soo jaaj garaysmato amaba usoo rijaaj garaysmato oy enerji u soo hesho oy maskaxdeedu u soo degto ma aha wax kaa dhigaya in aad ubadkaagii dayacaysid of course qofku hooyada ahay markiisaa isku dayso ubadkeedoo dayacar kama baxayso waxay u helaysaa amaba isku dayeysaa in ay isku daydo in arima arrimaha ubadkeeda iyo faamligeeda la xidhiidhoo dhan ay howlaha badankooda sii dhammayso intaa ay ka maqan tahayna ay cid ay ku aaminsan tahay amaba ciday ku kalsoon tahay ay kaga tegayso innaga laakiin haddaad u fiirsato mujtamaca dhexdiisa waxaynu ka dhignaa amaba culays badan waxaa la saaraa hooyooyinku in runtii ayna ubadkeeda mooyaane iyo faamligeeda mooyaane ayna nolol ka baxsan ayna yeelan hooyadu xaq waxay u leedahay inay waxbaran karto waxay xaq u leedahay inay jiraan dad asxaabo oy fahmayso oy isfahmayaan waayo qof kastaba nolosha qaar level markuu gaadho waxaa jiraya dada isfahmayaan waxaa laga yaaba dadka qaar in aad shan sanno ka hor isfahmi jirteen aanay iminka noloshaada waxba kusoo kordhin karin ood iminka raadsan kartid amaba aad baratay dad noloshaada wax kusoo kordhiya marka hooyada lafteedu waxaa laga yaabaa inay jirto hooyooyin ay isfahmaan inay jiraan dad ehela amaba u dhow oo runtii waxyaabo badan ay kala hadli karto oo agtooda ay deganaanshiya ku dareento marka in sidaa loo fahmo oo aan runtii culays badan waalidka in markaa sidaa loo fahmo oo loo arag in hooyo ma garanaysayo caafimaadkeedii maskaxeed ka talinaysa amaba qof wakhti la qaadanaysa aan loo arag inay tahay hooyo ubadkeedii dayacday waa waxyaabaha runtii aan jecelahay in xidhiidhada nolosha podcast iyo wacyigelintan sameeyo inay dadkeenna wax ka beddasho qofku markaa hadduu yahay qof aan fahansanayn inuu qofku yeelan karo nolol taitleka iyo intan saaran ka baxsan oo ah weliba wakhti isaga u gooniya qofkii kale ee uu nolosha la wadaagay amaba ay xidhiidhadu ka dhexeeyeen waxay noqonaysaa qof uu culays ku keeno qofka haddaad ka qaadid awoodda ah in uuna isagu wakhti naftiisa la qaadan karin amaba waxyaabaha qaar uu naftiisa u samayn karin waxaad samaynaysaa amaba waxaad bilowday bilowgii amaba tallaabooyinkii qofka runtii xidhiidhka idinku kala fogeynaya waxaan rajaynayaa in dhowrkaa dabeecadoodeen ka hadlay ay noqoto dabeecado aad marka hore naftaada ka eegtid inaad adigu leedahay haddii aad ogtahay inaad adigu leedahayna markaa aad isku daydid inaad wax ka beddeshid amaba runtii ay tahay inaad ilaahay uga mahad celisid inaad maanta naftaada intaa ka garanaysid markaa una dhaqaaqdid sidaad wax uga beddeli lahayd haddaad og tahay amaba aad haddaad og tahay qof dabeecadahanle laftooda waxaad la wadaagi kartaa xidhiidhada nolosha podcast si markaa ay iyagu laftooda wacyigooda uu u karo waayo waxaan aaminsanahay qof kasta wuxuu jecel yahay inuu noqdo vershanka ugu fiican ee uu noqon karo qof kasta wuxuu jecel yahay inuu noqdo cidda ugu fiican uu noqon karo inuu ku sifoobo dabeecadaha ugu fiican ee uu yeelan karo marka haddaad og tahay amaba isleedahay xidhiidhada nolosha podcast waxaa jira qof ka faa'iidaya waxaa kugula talin lahaa in aad la wadaagtid si markaa aynu si inagoo wada jirna markaa mujtamaceenna aynu wax badan uga bedeli karno wacyigoodana kor ugu qaadi karno maanta xalqadeenni xidhiidhada nolosha intaasaan kusoo koobayaa waa tababara amaal haybe oo dadaal ugu jirta siday kor ugu qaadi lahayd hab fikirkaaga dhinaca xidhiidhada si aad naftaada iyo dadka kaleba ula yeelatid xidhiidh caafimaad qaba una hogaamisid nolol qiimo leh haddii jiraan su'aalo amaba weydiimo aad jeclaan lahayd inaad ila wadaagto waxaad igala soo xidhiidhi kartaa barta facebookka iyo instagram-ka iyo youtube-ka aan ku leeyahay amaal haybe coaching haddaad ku cusub tahay xidhiidhada nolosha podcast oo ay tahay markii kuugu horraysay ee aad dhegaysato waxaad ka heli kartaa xalqadaha oo dhammaystiran youtube channelkayga oo ah amaal haybe coaching insha allah kulanti dambe iyo xalqadda tan xigta assalaamu calaykum